madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa bulshada ku nool maamulkaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan joojinta colaad beeleedyada madaxweynaha ayaa culamowdiinka odayaasha iyo siyaasiyiinta ugu baaqay inay door ka qaataan islamarkaana ay maamulka ku garab istaagaan joojinta dagaal beeleedyada axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa nasiib darro ku tilmaamay in deegaano ka tirsan maamulkaasi maalmihii lasoo dhaafay ay ku dhintaan dad shacab ah kuwaasi oo sababsaday dagaal beledyo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka muda galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaallo qabiil taasna runtii waa wax aynaan la filaynin dhacdooyin yaryar waxyaabo un iska joogta ah oo soomaaliya o dhan meel walba ay joogto iska haysta waa jiraan laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyey dhacday runtii wax aada u xanuun badan waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay culamadu hadda ay sheegeen qof muslim muslim kale xaqdaro ku dilay ama isku dilay labaduba naartay gelaya soomaaliya xadiiskii rasul sala allahu alay wasalam kii wax dilay iyo kii la dilayba inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la eg waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala hanaga hanaga soo aruusho madeenana samaha iyo wanaagga allah kaso adduuniya aqraba waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon waa nasiib daro haddana culummada khiyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabaqabada gobashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhammaato inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahana ayna dib dambe dhibaatadoodii noogu soo laaban iyo nasibaradaas si kastaba baaqa madaxweynaha galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo dagaala maalmihii lasoo dhaafay beelo walaalaha ku dhex maray deegaana ka tirsan gobolka galguduud ee maamulka galmudug ay ku dhinteen dad kor u dhaafayo konto qof